aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka gelmudug axmed ducaale xaaf ayaa sheegay in isagaiyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo deegaanada gelmudug socdaal dhinaca dhulka ku marayey ay ku guuleysteen inay dib u heshiisiin dhex dhigaan beelo xurgufe ay u dhexaysay oo ku nool deegaanada gelmudug xaaf oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sidoo kale sheegay in isagii madaxweyne farmaajo ay isla ogolaadeen in degmada cadaad ay sii ahaato xarunta baarlamaanka gelmudug kadib markii sidaas ay codsadeen dadka deegaanka amaba degan magaalada cadaado xaaf ayaa dhinaca kale waraysigan uga hadlay khilaafkii isagii madaxtooyada villa soomaaliya ka u dhexaysay ee ku aadanayd arrinta khaliijka cabdilcaziis xuseen cusmaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay mudane xaaf wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida socdaalkii gelmudug u guud ahaan kusoo dhammaaday walaal safarkaa horta guul buu noogu soo dhammaaday alxamdulilah kow iyo toban beri ayaan galmudug ku dhex jirnay magaalaba mar kulligood ku wada hoyanay wada aragnay aada iyo aad buuna u fiicnaa muhiimadaha ugu weyn waxay ahayd tii oo arrintii ahlusumada iyo wixii oo laysku dhex daray oo meeshii caasimadii la tegey iyo dib u heshiiseyn hadafka dhan oo madaxweynaha oo aada iyo aada uga shaqaynayay aada iyo aada isku taxallujiyeen kulligayaana aan ku mashquulsanay waxay ahayd si dib u heshiisiin loo helo dadka loo heshiisiiyo markaa ma kula tahay in dhammaan madaxweynuhu meeluhu marayey dadkiis haystay hadday noqon lahay dhinaca xeraale hadday noqon lahay dhinaca cadaado hadday noqon lahay dhinaca budwaaq iyo dhuusamareebba inuu dadkiis ku soo dhoweeyey uu isku qalbi furay oo ay halkaasi dib u heshiisiin rasmiya ka dhacday wallahi walaal dib u heshiisiin rasmiya runtii way dhacday xeraale iyo cadaada iyada wax saasi ma jirin waxyaala iska yaroo challenge ay ahayd laakiin waana iska dhammaatay laakiin meesha ugu weyn waxay ahayd xeraale iyo caabudwaaqo xoogaa ay nabadgelyadeedu xumayd laakiin hadda ciidan aan geynay una sii badin doono insha allah waa dadka wax dhex yaalleena waa isugu yeernay odayaashoodii waa wada aragnay wax badan baa nooga soo kordhay madaxweynuhu runtii si fiican buu ugu soo qancay uu soo arkay marka beelahan wax kala tirsanaya ee madaxweynaha iyo adigubaad la soo kulanteen si loo heshiisiiyo dhinaca dowladda dhexe markaad eegto madaxweynuhu maxay ka codsanayeen ma madaxweynuhu wuxuu sameynayay ballanqaadiyo in dowladda dhexe ama ay wax siinayso ama lacago ku yaboohayso ama xilal siinayso si heshiisi ay u qaataan may wallaahi waxba wixii developmentii oo caadiya uu ka hadlaayey oo weliba wuxuu ku shardinayay haddaynaan nabad keenin oo aan nabad la helin horumarin ma helaysaan marka wax ballanqaadoo madaxweynuhu isagu xilal uu soo ballanqaaday ma jiraan beelaha ma ma ma wax xilale iyo waxaas lagama hadlin waxaa laga hadlayo dibheshiisiin iyo nabadeyn iyo in horumarin iyo development ay helayaan waa tahay dhinaca cadaado waxaad sheegtay in iyaduna ay ahayd caqabad idinsoo wajahday sidaan la soconno dadka cadaado degani tan iyo markii aad heshiiska la gashay dhinacan halusunna iyaguna way qawadsanaayeen qaabkaad wax u wado xitaa kamay soo qeybgelin caleemasaarkiinii dhuusamareeb xitaa waxaa dhacday in xitaa ay sheegeen in ayna ogolayn inaad cadaado ku noqotid laakiin ugu dambeyntii waxaa muuqatay in arintaasi heshiis laga gaaray oo madaxweynihii mar kale ku noqday bal arintaasi in yar noo faahfaahi maxay ahayd xiisadda cadaada adiga kaa soo wajahday sideenaad ugu guulaysateen inaad arrintaasi xalisaan wallaahi arrintaas waxay ahayd dadku dee iska mar haddii meeshii la joogay dee annagii yaana la ka guurina dowladdii iyo waxuunha naloo reebo oo yaana meecdaa nala dhigin bay ahayd ayadiina waa ku guulaysanay oo waxaan hadda un aan ballan qaadnay ama aan samayn doonaaba meeshaan dhuusamareebaya cadaadada toddobaatan kilomitr bay isku jiraan oo wax aada isugu dhow in hadda baarlamaanka kusii yaro shaqeeyo wasaaradaha qaar kusii yaro shaqeeyaan waxyaalaha horumarno ay maaragtay dalbanayeenna waa laga ballan qaaday in la sameynaayo police stationna iyo xabsiyaal iyo eraboorka iyo loo hagaajiyo waxaa waxaasoo dhan waanu ku qancinay iyagiina hadda waa wax dhibaataha kama jiraan saaka waan soo marnay gacan furan bay nagu soo dhaweeyeen intaasna maaragtay waa waan ku wada hadalnay waan samayn doonaa insha allah marka waxaad ugu waxaad iminka iclaamiseen adigiiyo madaxweynuhuba in cadaada ay sii noqoto xarunta baarlamaanka maamulkaaga marka ma dalab iyaga dhinacooda ka yimid baa mise idinkaa u gartay maya iyagaa yimid dee waa in maaragtay wixii wax nooga haraan marka iyagaa dalbaday infact oo yiri baarlamaanku almeena wax wax isku xiran isagaa ka jire bal baarlamaanka ha ku sii shaqeeya halkan ku shaqeeyo iyadana waanu ka aqbalnay intee in leeg baad marka ay sii noqonaysaa inay noqoto xarunta baarlamaanka cadaado annagu hadii ilaa intii suurtagala haddii ay noo habboonaato oo baarlamaanka iyo ay nala aqbalaan annagu waxaanu jeclayn weligood joogaan wasaaradaha qaarkood xataa waa geynaynaa wax dhibaatahay ma jiraan taas caqabad dambe insha allah ma noqonayso marka baarlamaanka galmudugna waa inay arrintan iyaguna dhinacooda ansixiyaan soo maaha in ay cadaado u aqoonsanaadaan inay noqoto meeshii ay kusii shaqayn lahaayeen baarlamaanku iyagu dee waa iyagu way ku khasban yihiin waana maaragtay waana ku shaqayn doonaan haddii wax ka soo laabtaana dee waa la arki doonaa laakiin annagu waxaan ku dadaalaynaa in baarlamaanku noogu sii shaqeeyaan meesha ay noo sii joogaan waa tahay madaxweynaha soomaaliya wuxuu sidoo kale tegey hobyo halkaas uu dhagax dhigay dhismo deked halkaasi laga sameeyo marka muxuu yahay qorshaha dhismaha dekeda hobyo goormaa la filaya inuu bilowdo yaana idinka idinka gacansiin idinka gacan siinaya dhismaheeda ma dowladdaa idin wax idiin ballan qaaday wallahi dawladdu waxbay noo ballan qaaday waxyaalo kale waa sugaynaa ganacsatada laftooda waxaan rabnaa inaan ka qayb gelino oo dekeda waa la dhisi karaa in la dhiso ganacsato fara badan baa hadda maalin dhawed shala maantaba inay yimaadaan bay ahayd waxbaasi ka noqday waana ku wada hadalnay inay meesha maal gashadaan dekeda dhistaan magaalada dhisaan ay ay ay maaragtay shaqo fiican ka qabsadaan meesha si gobolku u dhisma haddaan deked lehelin gobolku ma dhismaayo marka ganacsatadeeda iyo nafteeda iyo waa isku tashanaynaa dawladdu waxay noo heli karto iyo waxaan anagu heli karna iyo waxaan meel kale ka helaba deked waa naga go-an tahay inaan dhisno sanadka maanta goormaad markaa bilaabaysaan dhismaheeda haddii sida ugu dhaqsaha badan hadda istaadi yar baa noo haray aan samaynaynaa labada bilood soo socotaa waxaan rajeynayaa in shaka bilaabata waa gartay ugu dambeyntii adiga iyo dowladda dowladda dhexe khilaaf baa dhexdiina ka dhashay oo ku waadanaa mowqifkii aad ka qaadatay arrimaha khaliijka ka taagan laakiin iminka waxaa muuqata in adigii iyo madaxweynihii isla socoteen oo safarka sidaan arkaynayba wakhti badan isla qaadateen haddii aan dib u milicsano mowqif ahaan maxaa iska kaa bedelay arrintii ku saabsanayd muranka ka taagan khaliijka oo adigu sacuudigaad iyo imaaraadkaad si toosa u raacday mowqifkaagiima waxbaa iska bedelay wallahi adan aniga khaliijka sidaan u aaday iyo sidii loo fahmay baa kala jaad ahaa anugu waxaan u aaday nimanka xoogaa annaga gobolkayga waxba may tarin sanadihii hore marka gobolada kale wixii ay tareen oo kale inayna taraan oo maaragtay oo ciidamada iyagoo noola dhisaan xarumo iskuulle iyo waxay dhisaan waxay dhisaan degmooyinka shaqo badan bay ka qabtaan gaadiid bay siiyaan annagu marka waan qadsanayn anigu marka meesha waxaan u aaday wax kale ma ahayn waxay ahayd annagu waa qadsannahay dee qeybkaygii dee gobolada kale waxbaa siiseen annagana waxayagana siiya si kalaa un qolaa un si kale u tarjintay mooye anigu wax maaragtay oo gaara aan ka doonayna ma jirto haddana arrintaas way dhammaatay waana ka heshiinay dowladda dhexe iyo siyaasaddeedana anigu kama kama weyni waa tahay laakiin heshiiska dowladda dhexe aad gaadheen waa meesheeda ee mowqif ahaan waa inagii ku wareysanay idaacaddeedu ku wareysatay sheegtay inaad sacuudiga iyo isbahayskan imaaraadka si toosa u raacday marka mowqifkaasi ma waxbaa iska bedelay adan arrintaas gebigeediiba wadab tahay ina iyadii oo dhan iska shuuqbay marka hadda inaan wakti isaga lumino ama sheeg sheegna uma baahnin calaa kulli xaal wixii kastoo jirayba waanu ka heshiinay dowladda dhexe waana ka wada soconaynaa imaaradaas day waxna siinayaan iyo haddii waa warsan karnaa hadday dowladda dhexe noo soo marinayaan waxba kama qabno hadday annagana siiyaan waxba kama qabno iyo ciddii waxna siinaysaba laakiin arrintii iyadoo xoogaa ayaantii falkaa waa waa joojinay arrintaas way dhammaatay aan kula heshiinay marka mowqifka dowladda dhexe ee ah in ay dhexdhexaad ka yihiin khilaafka carabta ka taagan ayaad idinkuna mowqifkaasaad dowladda kala mid tihiin
waa warka horta lama raba in wax wax la hikaadiyo ma ogtahay wax aniga wariga raadise anigu arrintaasi way dhammaatay calaa kulli xaal waxaanan go-aan qaadanay anagii dowladda inaan wada shaqeyno imaanaadka dowladda u tagtay iyagaa dowladda cazimeen laftooda way u tageen madaxweynaha tegey arrimihii iska ahaa inay dhexdooda inay dhammaatay baan filayaa iyaga iyo xataa imaanaadka iyo sacuudigaba
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale xaaf isagoo magaalada muqdisho jooga ayuu khadka telefoonka ugu warramay waryahayga cabdilcasiis xuseen cusmaan